waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bulle iyo aniga waxaan soo isbarannay annagoo ilmo ah oo caruur ah oo iskuulka elementariga first class ayaan ka bilownay elementary galaaska ugu koowaad ayaan ka bilownay waa isla soo soconnay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ayaan isla nimid iskuulka ka aha marka iskuulka wuxuu ahaa iskuulka carabta xisbil waxda shabaab soomaal baa la dhihi jiray iskuulka leegada wuxuu ahaa xisbi oo gobonimo doona marka waxaad dhigi jirtay masaarida waxaa waxna soo baray anigeen buule macalimiin masaari ah weligeen maan arkin macalimiin soomaali ah waa gartay buulle waktigaas iskuulka elementariga aad wada dhiganaysaan shariif iskuul nooceeyuu ahaa wadanku noocee ahaa dareenkaagii u horeeyey ee iskuulkaas iyo shariifka iyo ardayda aad wada dhiganaysaan dareenkaaga ku saabsan runtii bismi illahi raxmaan raxiim iskuulka wuxuu ahaa iskuul brivate ah oo maaragtay dowladda masaarida ay gacanta ku hayso macalimiintooda laga soo diro qaahira iskuol wuxuu ahaa unique ah oo dad badan oo caruur badan oo soomaali ah oo maaragtay xaafado kala duwan oo muqdisho ka imaado ayaa isugu yimid sidau shariifka sheegay waxaa la dhihi jiray xisbul waxda shabaab soomaal waa iskuol wuxuu ahaa dareenka aan hadda aan dareemayo yaa dib kuu celiya marar qaarkood aan dareemo marka iskuol oo maarata mataqaana qaali ah xaggiisa waxbarashada xaggiisa mataqaanaa socialka xagga maaragta isdhexgalka walaaltinimada iyo qabiil wax la yidhaahday iyo qof ku raadsanaya iyo aysan jirin oonan la aqoonin dareenkii aan iskuolkaas aan ka cabiri karo wuxuu ahaa iskuol waxa dad ka dhigto dhan ay walaala yihiin waa garta shariifka isla dareenkaaga sidoo kale buulama wuxuu ahaa marka nin iskuulka un saaxiib aad ku tiino intaa iskuulka joogtaan keliya istaqaanaan mise nin wuxuu ahaa iskuulka dibaddiisa xataa aad mar walba saaxiib ku tihin wallaahi bulle mar walbo aan is aragna saaxiib baan ahay iskuulka gudihiisa saaxiib baan ku ahayn banaanka haddaan isku aragna waa ku sheekeysan jirna saaxiib baan ku ahayn maasha allah weliba iskuulka wuxuu ahaa yacnii maanta nolosha maanta aan arkayno iyo nolosha aan soo aragnay iskuulkaas aan ku soo aragnay maba aan aqooninba arday yaqaanay macna alqabaliya waa qabiil wax la yidhaha habar maba aqooninba anagu isku raran baana la dhihi jiray ninkan dhagax tuur buu ka imaan jiray anigu xaafadda isku raran baan ka imaan jiray oo weliba dad badan ay hadda yaqaaniin xaafadda isku raran waa xaafadihii qadiimiga ahaa oo ugu horeeya xamar muqdisho xaafaddu buula deganaana xaafadihii ugu horeeya waa beri ayuu ahaa dhinacaasu iskoolka kaga imaanaya aniguna dhinaca kalean kaga imaanayo iskoolka marka waaxa isugu imaanaye wallaahi nin nin garanaya magaciisa saddexaad qofka magaciisa saddexaad inaan naqaano waa suurtagal laakiin wax kaloo loogu daro ninkaasi oo soomaali usii dhaafsiisan maan aqoonin soomaalinimadii iskoolka ka dilaacdayna wey waa xorriyadii iskoolka keenay wey xorriyadda maanta aan ku naaloonayno xisbigii keenay ee leegada la oran jira wey lacag baan dhiibi jirnay brivate ahaan si miisaskeenna iyo kuraasteenna iyo kutubadeenna qarash baa lagu galayay qaahiraa noolaga keeni jiray kutubada intixaamaadkeenna waxaa lagu suxi jiray wadanka dibaddiisa waxaa iskuol yacni cajaa'ib lahoo dadkeennii hadda markaan soo xasuusto aan isleeyahay dadkaas qaaliga ah maanta wadankii maba joogaan ama waaba dhinteen labada mid aan ku tirinayo waa gartay buulle dabcan brimaryga markaad ka wada baxdeen haddana ilaa dugsi sare aad iska aadeen dugsiga sare laftigiisa maxaa ka xasuusataa wadanku siduu ahaa jawiga ardadii waxbarashada iyo wadanka o dhan guud ahaan waa mahadsan tahay aan ku noqdo magaca xisbul waxda shabaab soomaal dadka soomaalida inaysan saa qaarkood u garana dhici karto waa s y l magaca iskoolka xisbigii xorriyada dhaliyey ayaa iskuulka meesha dirasyoonka xisbi leegada ayaan ku dhigan jirnay qeyb ka mid ah marka xisbi shabaab soomaal macnaha madrasa shabaab soomaal markaan leenahay waa dugsigii s y l dadkii xorriyada dhaliyey dugsigii ay asaaseen su-aasha aan u noqdo markaan ka baxnay elementariga dugsidaas aan ku dhamaysanay waxaan tagnay dugsi kale oo mataqaanaa maxamed cabdulla xasan oo iyadana ah dugsiga saddex u qaybsamaya carabiga ibtidaa'iya icdaadiya thanawiya marka waa dugsigii dhexe ma la dhihi ma dugsiga dhexe dugsiga dhexe u ahaa ayaan aan maxamed abdulla xasan markaan kaa kasii baxna waxaan aadna haddana jamaal cabdinaasir mise allaahi oo ah secondary ah waxaan ka xasuustaa waxaa waaye runtii dugsi oo maaragtay isna sidoo kale unique ahaa oo maaragtay macalimiintooda sidoo kale isna masaare lee ka jira kulli sad- saddexda marti waan soo marnay xisbi shabaab madrasa xisbi shabaab iyo cadaadiya oo iyadana isku carabti uman ahayd iyo thanawigiiba taqaan high schoolkii dugsi noocaas u ahaa waa dugsi eh, xasuustiisa aan- aan aan qiyaasi karin oo dadkii ka baxay meel kastoo adduunka joogaan ilaa iyo maanta walaal aan nahay aan israadsano oo aan mataqaanaa markaa tiraahdo marka ku arko oo xasuusanayo macaankii iyo wanaaggii iskuulka iyo sidii aan kusoo kornay oo aan qabiil isu mataqaanaa aan isu qaabilin marka dugsi wuxuu ahaa cajiib ah iyo xasuus aada noogu dheer iyo runtii waa gartay eh, shariif marka wadanka goormaa kasoo tagta adiga goormaaka ugu dambeysa wallaahi waddanka aniga waxaan ka soo tagay markii dagaaladu bilowdeen waxaan u soo gudbay etoobiya waxaana kaga sii gudbay yemen halkaasoon madax ka sii noqday weliba united nation higher commissioner for refugee ninka ugu sarreeyay aan noqday kadib waxaa dhacday labada yamanood dagaal inuu bilowday anigu marka dadka necab baan ahay xabadda iyo Iyo dagaal.
qaraxa iyo dagaalka iyo mid baan ka soo qaxay mid kalaa igu qabsaday haddana yemen dib baan u soo noqday etoobiyaan imid markaasaan yurub usoo gudbay waa gartay Eh, marka buule dabcan adiga reer australia tahay eh, dhowr iyo soddon sanaa wadanka joogtaa saaxiibadaadii kale iyo shariif ma ogeyd halka ay ku dambeeyeen eh, wax warasa ma ka haysa Een, runtii meel uu shariif ku dambeeyey ma aan garanayn runtii ilaa hadda aan ka arko Een, aniga wadanka waxaan ka soo baxay eh, 79 aan ka soo baxay Een, halka waxaan imaaday 19 june 82 waxaan u malaynayaa bisha dambo oo june 19keeda 35 sano ayay ii tahay aan wadanka aan joogo Eh, de- markaan ka baxay dugsiga sare waa taa caadiga ahayd waxaa la aadi jiray shaqo qaran xalana gal eh, macalinimadii soo mar kadibna shaqo iyo waxaa loo kala bixi jiray iyo iyo mataqaana jaamacad nasiib wanaag eh, buundiyaashaydii eh, mataqaana biologiga iyo aan ku fi- ku ku fiicnahay iskuulka oo waxaan malaynaya 98 inaan bio- biology keenay waxaan nasiib weeshay inaan medicine aan galo Een, sanadka saddexaad ayaan naga soo tagay marka runtii si, si political iyo mataqaanaa macalin anatomy noo dhigaayo oo aan iskhilaafnay markana wadanka markaas shuuci buu ahaa Ee, s- wadankii markaa sacuudiyaan soo galay hal sanaan joogay halkaanaan soo aaday soomaali badan ma joogin laba iyo mataqaana wax joogay Een, nafta nolosha struggle bay iska noqotay saaxiibo iyo wixii waan kala fakanay wadankii dhibaa ka dhacay iyo dagaal iyo qax kala kala carar ninkasta meel buu u cararay marka runtii shariifka iyo saaxiibo badan oo hadda aan dareemayo meelay ku sugan yihiin ma garanayo dhibaatada dagaalka uu keenay iyo civil warka uu keenay iyo kamid.
wiil iyo aabihiis kala cararo wiil iyo hooyiis kala caras nin dad saaxiiba isla soo koro mataqaanaa kala dhumo dhibkana gaaray ayay qayb ka tahay afartan sano wax yar maha waad garan kartaa inaad primes kala soo bilowdeen saaxiiba ahaydeen noloshiinni oo aad isweyseen waxyaabaha soomaaliya ka dhacay dhibaatada Eh, taa iyo kuwo kasii badan ayaa ayay tahay waa gartay shariif marka dalkan eh, australia hadda booqashaad ku timid ma ogeyd buulle inuu joogo Eh, markii ugu horreyso aada la kulanta ama aragtaysa dareenkaagu muxuu ahaa anigu waxaa la xiriirayay dad xamar jajab aan isla nahay xaafaddii markiina laga raray isku raran aan u guurinay xaafaddii dadaan la ahay baan ku ogaa halkan inay sagaar yiraahaan wax saasaan maqlay sagaar unbaan raadinayay oo waxay igaga dhig- igaga dheganayd kuwan hadda isku xaafadda noqonay oo hadda markii dambe oo isku raran intana laga soo raray haddana lala keenay Ee, xamar jajab haddana xamar jajab aan kala soo jaan qaaday nimankii baan raadinayo oo xiriir eh, markii dambe waxaa la lahaa yar j k la yiraaho iyo yar kaloo la yiraaho ee, manos cabdixakiin la yiraaho ilmihii yaryaraay ah haddaan ogaan lahaa inuu buullo joogo anigu hal maalin inaan ku hakan lahayn netherland hal maalin netherland kuma hakan lahayn sababto eh ilmahan hadda isoo dhoweynayo iyo buulle farqi weyn baa u dhexeeya waa gartay isaga ka Bu- horreeyo aada isbarateen Bo- ho- ho- ho. buulle waxa weeye ma aha saaxiib ii ma aha markan buulle waxaan nahay walaalo laba qof oo walaalo ah sababtoo eh macrifat alqadiimi khayra min annasabi macrifat alqadiimi khayra min annasabi xalay waxaa nala tusay oo nin naga mid ah oo iskuulka nala dhigan jiray leegada xalay ama maqaayad weyn u geeyey buule uu igu casumay maqaayad heer sare ah oo maasha allah ayaa la igeeyey meeshan ku wada cashaynayn ninkii kalaa marka wuxuu soo bandhigay waagaan ilmaha ahayno toban iyo laba jirka aan ahayn sawir ah
la qaaday ilin baa iga timid xalay wiilkaygaan u diray waxaan idhi bal ka soo dhex saar aabbahaa
sawiradan sawiradan aabba wuxuu yidhi waa ku garanayaa buu yidhi laakiin intaasna ma soo dhammeed dacan dhallinyarada eh, waxaad dhashay uma haystaan inaad maraaxil soo martay marxaladaad yareed iyo gurguurashadii iyo socodkii iyo elementarygii markaad dhiganaysay da'daadu intay ahayd iyo waxaad dhashay ma oga primaryga waa gartay buule markaad adigu aragtay ugu horreysay oo shariifka eh, shariifka wuxuu leeyahay sawiradii primaryga marka la tuso waa ooyey laftigaagu ma ku oyda markaad isa salaanteen runtii markii uu yidhi telefoonu ii soo diray laba habeen ka hor wuxuu yidhi shariif cumar ayaad kula hadlayo shariif cumar waxaan ku yidhi cumar shariif cumar shariifkaan ka saay miyaa mise cumar shariif kale waa kee cumar shariifkeeni midka iskuulka markaasuu yidhi waa moolkaan joogaa ii imaa adiga muddo waxay ahayd laba saac hadda habeenkiina ahaydaan malaynayaa wuxuu yiri laba wuxuu yiri moolkan joogaa iimow meeshii marka markaan sii socday waxaan raadinayay siduu u ekaan doonaa waayo qofka binu aadanka isbedelaa ku dhacaya ma garan doontaa eh, dadka ula jooga ma kasoo dhex saari doontaa siduu u ekaan doonaa maqaayad markaan soo galay moolka meesha biisadaan soo galay dad badan buu la fadhiyey saana u wada fiiriyey horaan ka kasay weli dad aan aqoonin kalena waa joogeen meesha oon ku qaldi karo Eh, laakiin markaan arkay cumar shariifkii aan isla soo kornay walaalkay ahaa meesha taagan meeshaan isku soo boodnay aan wada yacni cajiibay ku noqotaa asigana warseetaa warse marka runtii waxay ahayd wax carabta waxay dhaha mufaaja'a wax kaa mataqaana Yaabiya.
Yaabiya.
surprise igu noqotay Mm.
inaan afartan sano kadib qof aa walaalka aa kala dhinteen aad isaragtaan wax weyn bay ahayd runtii waa maskaxdeedii taariikhdii iyo noloshiiaan dib ugu noqday xalay markii masuurada nala tusiyana masuurada iskoolka carta waxaan waxaa nin aad jirnay wax layidhaha jiidda rixla janaalaa la tegi jiray jowhara nala geen jiray beerahaas marka sawirada xalay waa labiyo toban jir markaan ahayn meelahaas iyo macalimiinta macalimiintii dhex taagan ayay ahayd marka maxamed yuusuf xaraare ayaa ar- hayay warqada een, sawiradaas markuu xalaan isla cashirin maxamedna tusay waxyaabay noqotay runtii waa xasuus adag iyo mataqaana taariikh fog ayaan dib noo celisay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali